halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leennahay internetka ee redio ergo o r g kulan wanaagsan dhegayste waa isniin ay bisha koowaad tahay siddeed iyo labaatan sannadku waa laba kun sagaal iyo toban kusoo dhowow idaacadda maanta oo aan kula socodsiinayo anigoo ah weris maxamed qodobada aad ku maqli doontana waxaa ka mid ah ganacsato ku hanti beelay dab ka kacay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno arrimaha tahriibka inka badan kun qoys oo ku barakacay degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay haysato dhibaato dhanka nolosha ah xubinta qiimaha xoolaha oo maanta ka imaanaysa suuqa magaalada muqdisho sheekada amal qaybteeda sagaalaad ayaad sidoo kale dhegaysan doontaa balse aan ku horeyno wararka arrimaha bini'aadamnimo waxaa soo jeedinaysa fawsiye cumar bare
kooxda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay heleen in ka badan konton xabaal wadareed oo ku yaala dalka jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in la laayay dad aad u fara badan bishii lasoo dhaafay xabaalahaasi ayaa laga helay magaalada yumbi oo ku taala gobolka galbeed ee dalkaasi cabdicasiis oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in qabuuraha qaar ay ku jiraan shan qof toban qof ama xataa boqol qof ama wax ka badan horaantii bishan ayay qaramada midoobay sheegtay in isku dhacyo laba qabiil u dhexeeyey oo dalkaasi ka dhacay ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay siddeed boqol iyo sagaashan ruux haween reer yeman ah ayaa dibadbaxyo ku hordhigay guriga wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi iyaga oo dalbanaya in uu akhbaar ka siiyo wiilashooda oo muddo xiran urur ay ku midaysan yihiin haweenkan ay carruurtoodu maqan yihiin ayaa dalbaday in ay ogaadaan xaalka carruurtooda oo qaarkood maqan laba sano sida laga soo xigtay dhowr kooxood oo ka shaqeeya xuquuqda aadanaha oo ku sugan yeman kooxaha baaritaanka ammaanka ayaa ka shaqaynaya xabsiyo oo ku yaala koonfurta yeman halkaasoo boqolaal dad ah oo ku jira xabsiyada ay la kulmaan xaalado bini'aadamnimo xaaladaha qaar ee dadka ku xiran xabsiyada ayaa la sheegayaa inay la kulmaan tacadiyo ay galmo ka mid tahay in loo diido hurdada in lagu hayo meelo ciriiri ah nadaafad ahaanna aan wanaagsanayn ama meelo hawada ay ku yar tahay haweenka ayaa mudaharaadka wada muddo hal toddobaada iyagoo dalbanaya in wax lagu ogeysiiyo xaaladda wiilashooda walaalahood iyo weliba aabbayaashood warkah oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda ergo saaxiibada hawada nagala socdo xilligani waa naga intaah ciddii uu warkani seegay waxay mar kale ka heli karaan radio ergo dot o r g iminkana u diyaargarooba qaybaha kale ee idaacadda iyo weris maxamed
aad bay u mahadsan tahay fawsiye ayay ahayd oo warka maanta nala soo codsiinaysay halkani waa raadiyo ergo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
maalin wanaagsan dhegayste magaciigu waa weris maxamed haddii aan gudagalo qodobada idaacadda maanta aan ku hayana habeenkii khamiista ee lasoo dhaafay ayuu dab qabsaday suuqa xerada qaxootiga dhagaxley ee xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya dabkaasi ayaa geystay khasaare hantiyeed oo badan waxaana dabkaasi ku hantibeelay dad soomaali ah oo degan xeryaha qaxootiga haddaba warbixin ku saabsan saameynta dabkaas waxaa inoo faahfaahinaya maxamed xaashi tawakal
xasan maxamed cabdi oo ah ganacsado soomaaliyeed oo muddo ka badan shan iyo toban sano deganaa xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka mid ah xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya mar qurah ayaa wixii uu hanti lahaa uu ku waayey dab habeenkii sabtida lix iyo labaatankii bishan ka kacay suuqa ugu weyn ee xerada ay leedahay halkaasoo uu muddo dheer xasan ku ganacsanayey xasan ayaa waxaa ka gubtay baqaar isaga iyo nin kale ay shirkad ku ahaayeen oo lagu iibin jiray alaabaha jumlada sida cabitaanada noocyadooda kala duwan biyaha sifaysan iyo weliba halkaas ay ku dhex taallay goob xawaalad gaar ahaan xawaaladaha gudaha kenya laga isticmaalay in la yidhaahdo embeesada xasan waxa uu sheegay in marka laysku dardaro alaabaha dukaanka uga gubatay ay ku kacaysay lacag gaarayso laba milyan iyo shan boqol oo kun oo lacagta kenya oo u dhiganta shan iyo labaatan kun oo doolar sidoo kalena waxyaabo kale oo dukaanka yaalay oo ay ka mid tahay buug ay ku qornaayeen liiska dadka lacagaha deynta lagu leeyahay oo ilaa shan kun oo doolar ah ay ku qornayd ayaa isna gubtay sida uu yiri xasan wallaahi hortaniya wax kasta ilaaha keenaa oo dhibka ilaaha keena wax annaga hadda qof aan aan leenahay u abyarayn malahan waana ku qaraacsanaysaa sababtoo wuxuu ilaahay kuu keena wax oo aad dhihi karta malahan hase ahaatee waad dareemi kartaa qof oo meel intaasoo sana ka shaqaynaya meesha hadda aan shilin ka qaadin ay ku gubato waa kolley xanuun waa dareemi kartaa laakiinse waan ku qanacsanay alxamdulillah wax kastoo ilaahay keeno lagama boodi karo wallaahi horey aan kugu sheegay meesha buuggi iyo lacagti kaashka kulli waa yaaleen aniga markaan makhrib soo tugada kadib badanaa waxaan sameyn jiray makribkii markaan tukado masaajidkan aada kadib aan kusoo laaban jiray buugii wax ka qaadan jiray hadda arrintii waxay dhacday xilliga makrib salaada lagu jiray wixii oo dhan waa isla gubteen oo buug u qornaa lacagta deen hadda aan ku qiyaasnay saddex boqol oo kun ku qornayd buugga lacag kaashna way jirta ayagana gubatay xasan waxa uu radio erga u sheegay in goobtiisa ganacsiga ay ahayd mid ay noloshiisa ku tiirsanaayeen toban qof oo xubnaha qoyskiisu ay ka kooban yihiin isagoo marmar ka caawin jiray xubno kale oo ay ehel yihiin dabka oo ka dhashay mid ka mida fiilooyinka korontada oo qarxay ayaa inkastoo aan lahayn tirokoob rasmiya oo ku aadan khasaaraha hantida inta ay la eg tahay haddana qiimayn hordhaca oo guddiga ganacsatada xerada dhagaxley ay sameeyeen shalay waxaa lagu ogaaday in hantida ku gubatay suuqa ay kor u dhaafayso hal milyan oo doolarka maraykanka ah sida uu raadiyo erga u sheegay guddoomiyaha guddiga ganacsatada xerada cabdulaahi axmed guuliye guuliye waxa uu sheegay in dhibaatada gaartay suuqa xeradu ay saamayn ku yeelatay nolosha dadka xerada ku nool iyo dhadhaqaaqii guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxleeyi guud ahaan qaybaha kale ee xeryaha dhadhaab ay ka kooban tahay waxa uu sheegay in dabka mar walba ku soo noqnoqda xerada ay xagaldaaciyaan ganacsiga xerada oo dad badan ay ku tiirsan yihiin dhib culus dhib culus oo aada iyo aada u culus yaa meesha ka dhacay ilaahayna waxaan ka baryaynaa dadkii meesha dhibka gaaray dhibka ilaahay meesha dadka dhibka gaaray ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu hantidooda ilaahay u soo celiyo isagaa soo celin kare cadow markuu sidiisaba ku soo weerarayo ninkii wax garanhayo wuxuu kaa dilaa ishuu kaa dilaa isha micnaha ruuxii lafdhabarka ah yuu dilaa lafdhabarkii dhagaxley waxay ahayd meeshan gubatay hantidii dhagaxley xooggeedii iyo nolosheedii meeshay ku gubatay ha kala darnaada dadka oo dad aad ha ugu istaagta laakiin dhib weyn baa dhacay dhib weyn baa dhacay oo aad iyo aad u xulus u culus suuqa gubtay ayaa waxaa usoo dukaamaysa tegi jiray dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo koonfurta degmada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya cali axmed salaan waxa uu isna ka mid yahay ganacsatada xoolahooda ku waayey dabka suuqa xerada dhagaxley waxaa dabka uu ka basbeeliyey dukaan lagu iibinayay alaabaha elektroniga iyo waxyaabaha udugale waxa uu raadiyo erga u sheegay in dukaankiisa uu haba yaraatee uusan waxba kala soo bixin waxa uu xusay in markii uu suuqa dabku qabsaday uu isla markiiba soo aaday dhinaca dukaankiisa laakiin uu isku dayey inuu marar badan dabka wax ka damiyo laakiin uu waxba ka qaban waayey dabka oo socday aaweedna uusanba geli karin dukaanka gudihiisa iyo meesha dabka uu ka socday naftiisa oo uula baqayay aaweed in ay wax soo gaaraan cali waxa uu sheegay in dukaankiisu ay noloshooda ku tiirsanayd qoyskiisa oo ilaa afar iyo toban qof ka kooban waxa uu xusay in lacagta kaga gubatay dukaanka lagu qiyaasaya hal milyan oo lacagta kenya oo u dhiganta toban kun oo doolar oo isugu jirtay lacag caddaana badeeco iyo dhismaha guriga guryahanagii anagoo ku hoyanay oo dukaamahanagii aan xirnay oo si nabadgelya aan ku tagnay xaafadahanagana ay ka fog yihiin suuq ka fog yihiin ayaa naloo sheegay in dukaanihii ay gubteen nasiib wanaag dadkii ugu soo horreeyay aan ka mid ahaa laakiin dabka ayaa xoog badnaa caqabo fara badanna waana haystaan haddaana qaxootiga dhibka ugu daran waxaa weye horta qaxootiga waxaa weeyaan dowladda kiyana waxay nagu hadlaysaa u n ka dowladdeennii aan ka soo qaxnay ee soomaaliyeedna waxay nagu hadlaysaa ayakana ee dowladda aan hadda aan ka tirsannahay oo aan joogno waddankeedii kenya marka dhib baana haysto haddaana shacabka xeryaha qaxootiga ah ma lihinba wax la dabdamis ma haysan dhibka nagu daran waxaa weeyaan ganacsada soomaaliyeed nin walba iskiiba u socdaa marka wax community isku xiran oo hadda dhihi kara way isku xiran yihiin malihiin sababta haddaan lahaan lahayn debdemis waan gadan karnaa debdemis marka u fara badanta waa konton kun waa konton kun iyo ka badanba waan gadan karnaa laakiin waxaan haysan malihiin community isku xiran oo micnaha maaragtay arrimaha u qaba malihiin nuur cabdi oo isna ka mid ah dadka ku hanti beelay dabka ka kacay xerada qaxootiga ee dhagaxley suuqeeda ayaa waxa uu sheegay in dhammaan alaabtii dukaanka taallay iyo lacag caddaan ahba ay wada gubteen waxaa nooga gubtay meesha sola iyo bariis iyo waxyaabo kaleeto shoobin shoobina oo fara badan marka wallaahi lama qays karo maanta saarana soo gaaraya waxaan dareemayna waxaa ka mid ahaa bariis iyo shoobin shoobin ah waxyaabahan barafonada iyo xafiisooyinka iyo sola solayaal fara badan oo markaan maalmahaas maalinka aan soo adeegay ayaa kamid ahaayeen hal milyan iyo bar camal way ahayd ilaa ilaa hal milyan iyo bar ayaa igu guutay wax cadaan ah waa wax cadaan ah lacaga iga guutayna waxaa waaye shan boqol oo shan boqol oo kun adiga nus milyan gudoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley xabiibo cabdiraxmaan mursal ayaa sheegtay in khasaaraha dabka ka dhaca xeryaha dhadhaab inuu aad u bata ay ugu wacan tahay debdemis la-aan ka jirta xeryaha waxa ay sheegtay in hal gaari oo debdemis ahaa oo joogi jiray degmada dhadhaab oo siddeed iyo toban kilomitir u jirta xerada qaxootiga dhagaxley uusan hadda joogin degmada oo loo celiyey dhinaca magaalada gaarisa taasina ay keenayso in islamarka uu dab dhacdo aanan la heli karin gawaari debdemisa laakiin ay ku qasbanaadaan dadka deegaanka iyo qaxootiguba inay u kacaan sidii ay dabka u dami lahaayeen dabka ka kacay xerada dhagaxley suuqeeda ayaa markii dambe la demiyey waxaana muuqanaya in dhammaan goobihii ganacsiga ee dabka uu baabi'iyey ay bas beeleen oo baaba ay noqdeen
nafaqada beeraha hadday hoos u dhacdo maxaa talaa nafaqadiina dalkii aan laga heli karin maanta wasaaraddii keenaysa ama hay-adihii fududayn aysan jirin waxaa la samayn karaa saalada lo-da ama saxarada lo-da ariga ha ahaato xoolaha saxaradooda inta meel lagu ururiyo la qallajiyo oo biyaha ay ka baxaan ayaa la burburin markaa waxaa lagu dari ciid markaa kadib ayaa lagu daadinayaa beertii waa lagu qasi markaa ama dibigaa kuu qod ama cagafka kuu qodo waad ku qasaysaa si markaa waqti haddana qoraxdu ay ku dhacdo kadib markaa abuur laakiin ma noqon karto saaladii oo sideeda ah ama qallashay oo weli wax ciid aan lagu darin haddaad geedaha qaar ku shubta iyadaa dilaysa marka taa iyadan in laga digtoonaado dalagyadana in la isku wareejiyo xilliga hore mid lagu beer kale ina lagu beerin waxaa kaloo meesha ku jirta oonan ka hadlin hal cudur aad u wada gala ayaa jira digiraha iyo basasha basasha marka la beero xilliga hore meelaad basal ku beertay digir ha ku beerin meelaad digir ku beertayna basal ha ku beerin waayo hal cayaan baa wada gala oo thribs la yidhaahdo oo ishu marmar aanay arkayn markuu yar yahay
weli ergo ayaad naga dhegaysanaysaan oo aad kala socon kartaan muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka qaar ee soomaaliyana waxay naga dhegaysan karaan f m yada inta heli karta adeega internetkana waxaay nagala socon karaan barteena internetka ee radio ergo o r g ama baraha bulshada waxaa inoo soo socda barnaamij ka dalandool iyo warbixinno kale balse markan aynu eegno dhanka qiimaha xoolaha oo maanta aynu kusoo qaadanayno suuqa xoolaha ee magaalada muqdisho waxaa soo jeedinaya maxamed daaq cabdi oo waraystay mid ka mid ah dalaaliinta suuqaasi
kulan wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta xoolaha ee radio ergo oo maanta si toos idinkaga imaaneysa magaalada muqdisho xubintan waxaan inta badan kusoo qaadanaa saaxiibayaal sida aad la socotaan qiimaha la iibiyo xoolaha qaybahooda kala duwan sida looda ariga iyo gela isbedelada ku yimaada iyo hadba heerka wax ay marayaan barnaamijka waxaan ku wareysan doonaa oo xaaladaha iyo sidoo kale isbedelada suuqa maanta aan ku weydiin doonaa cabdulaahi xuseen shiikh oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho gaar ahaan kuwooda iibiya geela waxaan weydiin doonaa cabdulaahi haddii uu jiro isbedel ku yimid qiimaha xoolaha la iibiyo ee magaalada muqdisho cabdulaahi soo dhawow marka xiga waxaad sharaxaad naga siisaa bal qiimaha geela la iibiyo gaar ahaan geela qaliinka ah geela qaliinka waa saddex heer waaye heerka ugu horeeya ee birimada ah waa lix iyo labaatan milyan iyo toddoba boqol oo shilinka soomaaliya heerka labaadna waa afar iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliya halka heerka saddexaadna uu sagaal iyo toban milyan lakala siisanayo suuqyada aad baad u mahadsan tahay looda qaliinka ma jira isbedelo ku yimid maxaase la iibinayaa waqtiga looda waa suuqa dadku waxay u gataan laba heeb laba laba qeyb u gataan qaybna waa waxaa qaliin waaye qaybna waxaa waaye dhaqaal waa dhaqaalasho inna dhaqaashaday u gataan qaliinka haddaan ku horumarno waa shan milyan lix boqol iyo konton heerka birimada ah heerka gacanta labaadna waa afar milyan sideed boqol halka gacanka saddexaadna ay tahay saddex milyan dhaqaalka bal ka waran dadku siday u iibsanayaan waqtigan maxaase la iibiyaa qiimo ahaan lo-da dhaqaalka iyada waxay hayto waa shan milyan heerka birimada ah heerka labaad waa afar milyan halkan saddexaadna waa saddex milyan laba boqol iyo konton kun
waa hagaag saaxiib yaal weli xubinta xoolaha ergo ayaad dhagaysanaysaan barnaamijka waxaan marti inoogu ahaa cabdulaahi xuseen sheikh oo xoolaha qiimaha la iibiyo maanta inooga sheekayn doona cabdulaahi markana waxaad noo sheegtaa bal ariga qaliinka imisaa la iibiyaa suuqa magaalada muqdisho ariga heerka qaliinka waa laba milyan iyo sideed boqol hal milyan iyo sagaal boqol aa kala siisanaya gacanta labaad halka gacanta saddexaad ugu dambeysana ay tahay hal milyan iyo saddex boqol adigoo mahadsan marka waxaad noo sheegtaa bal dhaqaalka ariga maxaa isbedelo ku yimid maxaase la iibinayaa waqti ariga dhaqaalka gacanta ugu horeysa waa saddex milyan gacanta labaadna waa laba milyan lix boqol iyo konton halka heerka saddexaadna uu yahay milyan iyo sideed boqol marka waxaad noo sheegtaa idaha oo aan ognahay in dadku inta badan ay aada u isticmaalaan ee magaalada muqdisho qaliinka maxaa la iibiyaa idaha qaliinka gacanta ugu horeysa ee birimada waa saddex milyan gacanta labaadna waa laba milyan afar boqol iyo konton heerka saddexaad ugu dambeeyana waa hal milyan iyo shan boqol ugu dambeyntii markaa adigoo mahadsan idaha dhaqaalka suuqyada muqdisho maxaa iska bedelay waqtigaana imisaa la iibinayaa idaha dhaqaalka ah waa laba milyan sideed boqol iyo konton gacanta hore halka gacanta labaadna ay tahay laba milyan saddex boqol heerka suguntada ah gacanta saddexaadna waxaa waaye milyan iyo lix boqol la kala siisanaya idaha dhaqaalka marka qiimaha masicirka xoolaha suuqa maanta intaasoo maray aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdulaahi xuseen sheikh oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho gaar ahaan kuwooda iibiya gela waxa uu inooga sheekeynayay bal qiimaha waktigan la iibinayo xoolaha nool ee suuqyada magaalada muqdisho gaar ahaan geela lo-da iyo ariga barnaamijka intuu socday anigoo maxamed cabdi xasan ayaa idinla socodsiinayay tani barnaamijkan mid lamida dhegaystayaal intaynu ku kulmayno nabadgelyo
haddii aad joogto walnlaweyn iyo tuulooyinka ku dhow waxaad rediyow ergo ka dhegaysan kartaa maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m-ta ah ee rediyo walnaweyn
waa tahay markana aynu eegno gobolka shabeellaha dhexe in ka badan kun qoys oo isugu jiro xoolo dhaqato iyo beeraley ku barakacay dagaal beeleedyo ka dhacay meelo kala duwan oo hiiraan iyo shabeellaha dhexe ah ayaa nolol xumo ay ku haysataa degmada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalada dadkan ay ku barakaceen ayaa dhacay horaantii bishan sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha raadiyow ergo ee magaalada jowhar maryan sheekh cabdi
in ka badan kun qoys oo xolodhaqatiyo beeraley isugu jira ayaa ku barakacay dagaalbeeledyo bartamihii bishan ka dhacay deegaanada galcad qoryaale xalfooley oo ku yaala xadka u dhexeeya gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan sida uu raadiya ergow u sheegay guddoomiyaha degmada ceelbaraf cabdulaahi xaaji maxamuud qoysaskan oo tobankii maalmood ay ugu dambeeyey soo gaaray degmada ceelbaraf iyo tuulooyinka ku dhowdhow ayaa cunayaro iyo hoyxumo ay haysataa maryan cadow maxamuud oo ah hooyada saddex carruur ah kasoo barakacday toddobaiy tobankii bishan janawari tuulada xalfooley oo ceelbaraf konton iyo shan kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan waxay qoyskeeda ku adag in ay helaan wax ay cunaan waxayna dulsaar ku yihiin qoysas ay eel yihiin oo degan tuulada miirtuuge ee duleedka ceelbaraf ku taalla markii muddo afar maalmood oo isxigta ay deegaankeeda uu dagaal ka socday ayay go'aansatay in ay la soo barakacdo carruurteeda waxayna soo kiraysteen gaari dameer oo ay lacagta ay ku soo kiraysatay ay ka heshay markii ay iibsatay shan ka tirsan ari shan iyo toban neef ahaa oo xoolo ahaan xoolahoo dhan ay qoysku uu lahaa wax yaroo xoolaan oo alen beeraaleyna oo ahayn aariyay ahaayeen meeqa tiro ari ayaad lehedeen meeqa maalin ayaa usoo socoteen tuulada mirtaqo labahadeni laba maalin maxaa kusoo guurteen oo gaadiida dameeraa wadan gaari dameeraa wadan goormaad soo barakacdeen oo ilaa iyo muddo intee joogtaan hadda halkan muddo shan iyo toban maalmood camal cidadaa dulsaarku nahay ba anaga hoyma haysan tuuladaa joognaa noloshiinu waa sidee maxaa raashiin oo haysataan maxaa biyo eh maxaa weelal eh sidee xaalkiinu yahay waxba ma wadano hoy ma haysano waxaa wax ku haysano ilmana waa wadana haye hadda maxaa idiin dhisan oo aad degantihiin intay ku hoyatiin qoyaa iska dhisan waxa ku hoyana ma haysano maxay ku tiirsan tahay noloshiinu dadka oo qaraabada oo meesha deganaa waxna siiyo aawa odaygii carruurta dhalay adiga carruurta dhalay hadda ilama joogo safaroo ku maqnaacsi oo asiga jiryaa waqooyioo jiryaa annaga hadii afar boqoloo qoys waa nahay waa tahay adiga iyo saddexdeeda carruurta maxaa idii qorshaysan hadda oo nolosha maxaana qorshaysnaa laha dad soo qaxayaa nahay wax ma haysano waxaan meel ku aadi karno magaalada gal karna ma haysano ilaa hadda waxna soo gaaro gargaara ma jiraan hay-ada xoolihii hadda sidee qaabkay u maarayseen labaatanka neef ee xoolaha intee ku haysaa meesha banaanka oo joog toban neef camal aaba noo joogto haye meeqaa gadeen meeqa neefaa gadeen saddexaa gaday haddana labaa gaday hadda toban aanla noo joogto haddii nagala soo gaari waay naga intaas in la gadgaday tageen waxay hadda qoyskooda helaan hal waqti oo ay wax cunaan qoyska ay ehelka yihiin ee ay ku soo dul degeen waxayna sheegtay in ay carruurteeda ay la degeen qoys ay ehelka yihiin oo ay la seexdaan aqal cooshado ka samaysan oo ay xustay in uusan wada qaadin qoyska iyo iyagaba taasoo ay qasabtay in ay iyada bannaanka seexato dagaal qabiilka ka dhacay xadka labada gobol ee hiiraan iyo shabeellaha dhexe kala qaybiya ayaa salka ku haya dhul daaqsimeed iyo waro biyaha laga cabo oo labada qabiil ee diriirtay ay isku qabsadeen dadkan barakacay waxa ay ka soo tageen beerahoodii iyo qaar badan oo ka mid ah xoolihii ay dhaqanayeen iyagoo ku maqan foof kasoo dhaqaaqtay markii ay dagaaladu xoogaysteen qoys kastana waxa uu go'aansaday in wixii uu awoodo uu la soo baxsado cabdulaahi xaaji maxamuud guddoomiyaha degmada eelbaraf maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxa uu sheegay in dadka qaarba meel ay gaareen waxa uuna xusay in qoysaska soo gaaray ceelbaraf iyo tuulooyinka ka tirsan ay ku soo kordegeen dad ay ehel yihiin waxa uuna sheegay in ay abaabuleen qaybaha bulshada degmada si dadka looga gurmado ayna rajaynayaan in maalmaha soo socda ay gurmad gaarsiiyaan qoysaska kusoo barakacay ceelbaraf nambarka kusoo qacay xarunta degmada ceelbaraf waa shan boqol waa tahay qoysaska kale xaggee bay kusoo barakaceen miirtaqwa iyo caadley waxaa miirtaqwa u barakacay nambar gaaraya afar boqol oo qoys laba boqol oo qoys waaga wax gacana oo aan gaarsiinay ma jiraan walow ay jirto inaanu riboodyo xariira iyo kuwa toosa aan u gudbinay maamulka gobolka shabeellada dhexe iyo hirshabeelle intaba waa ay jiraan cabashooyinkaas aan gudbinay laakiin ilaa iyo hadda wax jawaab celina kama helin walaahi dadka waxgaradka iyo ganacsatada iyo culamaauddiinka intaba waxaanu ku samaynay abaabul ah inay dadku ay iskaalmeeyaan ilaa iyo aan ka helayno gacan dawlo oo ama ah gobolka ama hirshabeelle ah dadku soomaalidu waa iscaawiyaan waana iskaalmeeyaan waana isgargaaraan insha allah waxaanu jecelnahay inay isgargaari doonaan ay isu kaalmay doonaan hadduu ebeedno koob iyo tobankii bishii koowaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka ayay uu bilaabmay xilligaas ayay bilowdeen kulley waa ay jiraan madaxda hirshabeelle iyo odayaalo iyo intaba in lagu sameeyo arrintaasi wadahadal waa ay jiraan insha allah hadduu eebedmo in arrimahaasi uu mar lagu guulaysan doono waxaanu dirnay baaqyo kala duwan in laga wada shaqeeyo arrimaha nabadgelyada iyo isla daaqa iyo isla cabka waa ay jirtaa fariimo tilmaamooyin aan bixinay oo nabadgelyada wax ka qaban kara sida in horta marka ugu horeysa cid walbaba deegaanka alla uu makaniyey ay ku sugnaato ilaa laga gaarayo xal nabadgelyo ah guddoomiyaha ayaa sheegay in dadka soo barakacay ay u sheegeen in ay ku sugnaadaan deegaanada ay yimaadeen ilaa laga helayo xal nabadeed oo dagaal qabaa'ilka u dhexeeya laga gaarayo cabdulla jimcaali cali sow oo lixdan iyo kow sano jir ah qoyskiisuna uu ka kooban yahay toddoba iyo toban ruux waxa uu kusoo barakacay tuulada caadley oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada mahadaayo ee gobolka shabeellaha dhexe markii dagaalku uu ka dhacay lix iyo tobankii bishan cabdulla ayaa intaasi ku daray in ay ahaayeen dad reer guuraa ah oo hadba biyo iyo baad u raadsada meelaha ay daaq ka heli karaan colaadda aysan fiicnayn oo nabadda ay dadka iyo duunyadaba u fiican tahay biyo ma qab daawa ma qabno ilmihii banaa ku wada dhaco waay lama cawayo biryan soo lugayhayni xoolihii waa jabkaceen lixdan ruuxaan la imiday tumayaashan waaba shalaqsanaba oo waxaan kala baxna badar ilmiyaan ku badbaadaayaba kuwa dhinnaha iisu hero labaatan iyo shantoo ah oonayba u leedo waayaanba haddaanba kuwii kaleetood ilmihii shuban wax daawayhaya male oo waa banow haayaan beranka marna male oraxu waatan dhibaato oo dhanaasugu kaaya timiday caalamka waxaan ka codsaynaa inay naga soo gaaraan dowladda hirshabeelloo la sheegaayo nama soo gaarto oo waxaan ma aragto federaalkii aaway qaraabada maha fadhidaa noo soo gurmatay oo kuwa dhedhel ahoo adiga lamalamadoo koombo oo badara noo keentay iyo caley caley saliidaasaan lamadoo cawa ilmaha saansaan ku siina ilaahayaa waa qorshe warkahaaye wax noo maqanba iyo wax kaleetood ilaahayaa oge bal adiguna maamulka noo gaarsii adiga muddo adiga labaatan maalmood la eg waa dhantaasaan u malayhaya intaan maha fadhino waa indhayargaradkii iyo nabadoonadii iyo culummadii iyo inay or ordo waayaan nabad raaraadayaano meelaha wax waloo anuka nabaday wax noola jiraana iyo colaadu xabad ku fali mayne waxaa dhanka kale jira in degmada jalalaqsi iyo deegaano ku dhow ka tirsan ee gobolka hiiraan ay dad tiradooda aan la xaqiijin ku barakaceen sida aan wararka ku helayno maamulka degmada jalalaqsi oo aan isku daynay in aan la xiriirno ayaana noo suuro gelin inaan helno qadka telefoonka oo xumaaday awgeed inkastoo hadda uusan wax dagaala socon haddana waxaa socda waanwaan iyo dadaalo nabadeed oo la rabo in looga baaqsado in dagaal dambe uusan dhicin kaasoo ay wadaan maamulada labada gobol ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo odayaasha dhaqanka waxaana qorshuhu yahay in heshiis laga gaaro si looga hortago xiisadaha kale ee barakaca iyo dhibaatada sababi karo maryamo sheekh cabdi erga rediyow jowhar
waa tahay dhegaysta ergo ayaad weli dhegaysanaysaayee markan aynu eegno barnaamijka dalandool oo aan maanta ku soo qaadanayno sheekada wiil ka tahriibay xeryaha qaxootiga dhadhaab laakiin sanad kadib isagoo aan gaarin halkii uu yoolkiisu ahaa dib ugu soo laabtay xeradii uu horey uga tahriibay maxamed xasan ayaa barnaamijkan soo diyaariyey
kulanti wacanna dhegaystayaal barnaamijkeenna tahriibka maantana waxaan ku soo qaadanaynaa isaaq cabdi cali waa wiil lix iyo labaatan jir ah waxa uu hadda ku nool yahay xerada qaxootiga ee xagardheer sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobanka ayuuna xeradaas ka tahriibay taasoo uu sanad kadib dib ugu soo noqday waryaheenna axmed nuur yogol ayaana kala sheekaystay bal tahriibkii u galay iyo sida uu dib u soo noqday iyo duruufaha soo maray marka hore magacaaga isaaq ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa waxaad ka mid tahay dhallinyarada ku noolayd xerooyinkan qaxoojiga ee dhadhaab gaaraan xerada xagadheer marka bal nooga waran qaababkii keenay inaad tahriibto iyo weliba dhibaatooyinkii aad martay
anigii waxaan u tahriibay meesha shaqlaanta jirta awgeed hadhahdi ma aad horumar gaartid noloshaada meeshan meel aan taga aad tegtid oka marka xagadheer maxaad ka qabanaysay intaadan tahriibin iskuul baan dhiganahay iskuulka waan dhameeyey marka marka waxaana nolosha nolol nolol aan raadi marka cadaad soo u tahriibay marka iskuulka xageed ku gaadhay ilaa foofo waan dhameeyey foofo maalinkaan dhameeyey imtixaankaan ka baxay nairobi aaday nairobi aan kasii tegey markaasaan muqaalas baa is aragnay waan sii raacnay ilaa kambala juba awiil meela dhahaan waaw saxariyaan sii galnay liibiyaan tagnay toban cishaan ku jirnay saxaraha markaan lacag baan la weydiiyey lacagta waan la gashay alxamdulilaah bal ugu horreyn waxaad sharaxdaa markaad Nairo- xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aad ka baxday nairobi aad tagtay kambala aad martay dhibabkii aad la kulantay ilaa iyo eh, eh, suudaan
wallaahi ma inta dhib ma jirin bal saxaraa bisu dhib jira oo biila-aan iyo xaraad iyo gaaja jirta mayso libiyan tagna libiya waxaan ku aragnaa adiga idan rafaad kale un markaa markaa dad shay aad dadkaaga maaha dhib u arkaysaa marka ka waran saxaraha iyo libiya muddo intay dhan baad ku jirteen toban cisho toban cisho oo baahi biyi baasiina cabaysid aan ku jirnay ilaah baa ilaah wanala guleysay libiyan tagna libiya lacagta laga bixiyey alxamdulilah markaa tagnaa adana badii aan galna badii baan lagu soo qabtay boqol afartan ruuxa aan ku raacna doonta toddobaatan ruuxa kusoo noqon inta kale naga dhinteen
marka qaababkaad wajahayseen maxay ahayd markii intaasi aad marayseen ama dhibaatooyinka aad la kulmayseen hadday tahay dhanka cuntada hadday tahay dhanka biyaha hadday tahay dhanka lugta iyo weliba dhibaatooyinka aad kala kulmayseen dadka muqallasiinta ee idin wadaa wallahi liibi ruux aadan kol- ani kulley ruux ma dhahay liibi u taariib ma gefaan laabtoob ga- gacanta u galnay lacag shibuuna dhahay lacag toban kun oo doolar halii shibo Nin- ninkaas waa loo shibay ana alxamdulilah waa u shibay ilaah maad iskale dadka badanka wada shibeen dad oo laga bixiyey waa way jiraan oo qori lagu la xabadeeyey la jardilay koronto lagu qabtay way jiraan oka marka ma gafaha intuu gacanta idinku hayay ilaa meeqa berigu gacanta idinku hayay
wagif wuxuu gacanta nagu hayay anigii waxaan galay Ab- abriil may june july bad galnay oka marka sanadee ahayd july july marka ma gafahaas dadka kale uu gacanta uu ku hayay ee aan sidaadoo kale lacagta iska bixinin dhibaatooyinka uu marsiinaya maxaa ka mid ahaa haddii lacagta diligaa waayo n- cunno- cunnada lagaa xirayo iyo korontada kuu dheer oka marka indhahaaga maxay qabanayeen hadii wallah waxun baraada oka ruux baniaadan lama fiirsan karo nin walaalka arkaysa xagga lagu dilaayo malaa lama hadli karti ma dhigi kartid maxaa ka rabtaa waayo dad shayaa la jooga ninka walaalka ninka liibeenka uu dilaya waxba ma dhigi kartid
indhahaaga marka maxay qabanahayeen
indhahayga foolxumadee boring boring oka marka dhibaatooyinka ma gafaha uu dhallinyarada soomaaliyeed uu u geysanayay maxaa ka mid ahaa markaasi aad indhaha ku arkaysa kuwii waa la dildil mooyaan wax kale ma jiro waa la dildilaya lacagtiisa ugu soo saaro ninkan allaha ay dadka lacag ka soo saaro taleefona lagu dhiibaya oo reerkadaa lagu wacaya adoo usku kuu socotaa waa la haye wiilkiin waa kana waa la dilaya lacagtaada soo shubo oo kaasa dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta iyagoo la gubay qaarkood oo muuqaalo markaasi video lasoo dhigayo marka dhallinyaradaasi qayb ma ka ahaayeen kuwii aad meesha iskula jirteen may aan ma arag kuwa ma arag waa kaas Eh, ma wiilal oo keliya mise wiilal iyo gabdha isugu jiraan waa dumar iyo ragba waa kaa marka gabdhaha dhankooda dhibaatooyinka loo geysta maxaa ka mid ah ni aniga ahaantii waxaan arkay ani ahaantii waxaan arkin oo gabar wax loo geysanayo ni ma arkin haddaan in la sheego ma fiicin mogtahay ani waxaan arkay ma arag oo kaa marka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan eh, waxaad kusoo laabatay xerada xagga dheer oo aad ka tagtay eh, dib baad ugu soo laabatay Eh, marka maxaa ayaa kuu sahlayay in aad markaasi dib ugu soo laabatay xerada qaxootiga xagga dheer aad ka tagtay reerka anaga degan soomaalide reerka anaga u soo noqday oka markaad libiya tagtay eh, magafa toban kun oo doolar bay iga qaadaa tiri marka qaabkee reerkiina uu magafaha xiriir oola sira ama ula hadla waan soo wacay taleefonna waxaa laga soo wacaya suudaana lamarka lacagtaas lagu diraya oo kaa markii idin kala turjubaanaya ma qof soomaaliya waxaa jira gacan yaro ah soomaaliya jirta wiil soomaaliya joogo oo kaas lacagtii waad bixisay baddaad gashay badda markaad gashay maxaa dhacay
markaan biyaha talaaligi marayno doontii anaga qalamatay toddobaatan naga dhimatay toddobaatan kale doon waxaan soo qabatay libyana xabsaa nala keenay xabsigaasa ugu dirna dowladda soomaaliya la imaatay yaa dalku noqonaan dhahday anigii fartan taganaan baxayaan dha ani iyo kontomiyo waan soo baxnay marka anaga libi soomaali waxaa imaada anaga gruubka labis anaga horreeyey gruubka gruubka labada ahayn oo kaa marka markii aad doonta meeqa qof aad ku fusheen markaad libiya aad ka baxdeen ee talaaniga u socoteen boqol iyo afartan boqol iyo afartan Haya.
sabinta kusoo noqonay intii lanaga dhintay toddobaatan kale baday ku dhinteen marka dadka ku dhegaysanaya bal u sharax qaabkay doonta u degtay qaabkaad u raacdeen bas dhan isaq eh, su-aashan aan ku weydiiyey eh, waan dareemayaa in indhahaaga markaas ilmo ay kusoo istaageen sidoo kaleetana aad dareemayso eh, dhibaatooyinka aad martay iyo weliba marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii indhahaagu ay qabanayeen Eh, marka waan kula dareemi karaa markaasi eh, arrimahaas inaad dib markaasi aad u milicsata aad su-aashan markii aan ku weydiiyeyna aad markaasi dareen iyo sidoo kale waxyaaba fara badan oo kusoo maray aad gashay marka aynu ka gudubna su-aashan maadaama dareenkaaga ay bedeshay Eh, sidoo kale waxaa jirtaa eh, dhalinyaro iyaguna ku dhaqan eh, qeybaha kala duwan ee deegaamada soomaalidu ay degto oo kuwaasoo ay dhici karta in waraysigaagan ay dhagaysanayaan marka maadaama aad tahay nin eh, waaye araga oo taxriirii biloomin dhammaad wax ku dhammaada aad markaasi aad soo aragtay meeshii uu ka bilaabanayay iyo weliba meeshii uu ku dhammaanayana markaasi aad soo taabatay maxaad dhallinyaradaas soomaaliyeed aad oogu baaqi lahayd adigoo markaasi kaashanaya waayo aragnimadaada iyo weliba marxaladii aad soo martay
kaasi wuxuu ahaa isaaq cabdi cali oo ah wiil qaxootiga ka tahriibay dibna ugu soo noqday waraysigaas ayaana maanta ku soo qaadanay barnaamijkeennii tahriibka
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho inuu maxay ahato diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibcdhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhaga fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeya cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jebiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayan inay gariir u keento marka in qandhada laga jebi oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada saas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa ee la siiyo qofkii hale gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna waxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusan jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxba matarayso si cudurka looga hortago waa in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
waa tahay dhegaysta maalin wanaagsan mar kale ergo ayaad weli naga maqlaysaa markan waxaad kusoo dhawaataa qaar ka mid ah dhegaystayaasha ku nool deegaano kala duwan oo soomaaliya ah oo ku xiran raadiyo ergo cododka ay noogu soo duubeen lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban oo si bilaash ahna looga soo wici karo asalaamu calaykum raadiyo ergo waa idin salaamay axmed ibraahim yuusuf oo jooga geelboob kala mid a soo barakacyaasha ka yimi deegaanka iska ingeeyo kusiga geelboob annagu waa iska wacana meeshaydaan joognaa laakiin waxaana soo food saartay xaalad rajo la-aana daad nahay dadka degan deegaanka geelboob waan salaamaya
bismillahi raxmaan raxiim waa cabdille jaamac aadan oo jooga degmada garaadag ee gobolka sanaag waxaan salaamaya idaacadda radio wergo waxaan doonaya inaan ka hadlo riwaayadeeni ahayd jawaabteeni ahayd riwaayadii ruuxaanta oo kale aniga waxay la tahay jawaabta saxdaahi ma ahayn cudur jiray waa maya bay ila tahay waxa weeyaan ma jirin dalka soomaaliya cudur ah oo ka dabargo-ay ilaa iyo hadda wax kusoo kordha mooyaane iyaduna waxay ahayd oo kale uun caruur iyo reera durara oo laysku cabsi geliyaa isma saarkaan warna salaamanta idaacadda reediyo wergo
helo salaamu calaykum waxaan joogaa deegaanka qohoqone magacaygu waa madaxeey waxaan rabnaa webigiia dhanaan laga noqday beerihii umugii soo agaarteen wax lagu waraabsho waa la waayey deegaanka iyo dawladda iyo waxaan ka cabanaynaa ina lalasoo fiirsho ilgaar lagu soo fiirsho asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu asalaamu calaykum wacalaykum asalaam anaa cabdiraxmaan xasan maxamed oo jooga dawlada walaweyn anigoo asnaa walaalayaal oo abaaro badana iga dhuftay abaaro badan haaya wax haayana ma jiraan afaad badan iska jira inaa dhibaro qabtaa raba masaakiin ilaahay kuma daraaya oo waxaysinaya iska qabana soomaali weynta dhegeysanay inay iska tuuraan oo ay siiyaan gacanjir waxaan igu soo gamaan aagaa codsanaa faa'iidaha sharafka sharafta loo wax bixiyo in la gara qabtaa rabaa waxaase dhibaato adduunyada iska haysa cajisuu iska jira jiribaa iska jirtaa waxna gacanteyda kuma jiraan waxaniga codsanaya ina wax laisoo taakale wax jaalii wax laisoo reebo ninkii waxsata qabta qayaama maankita ilaahay wasbaabiisku moodayo in la gara qabto hayo erga xariijinta soomaalida weynta waa mahadsitiin ilaahiylaigara qabtaa rabaa waa iska dhawaateysan in laigara qabtaa rabaa dhawaataysana in laigara qabtaa rabaa wax haysta male jawaalkii waa in lagu soo ridaa rabaa iisii ifuna jawaalkii wax lagu soo rida dadka sharafta loo haayada wax bixinaa aniga waa zaynab maxamuud salaan waxaan ku leeyahay gobolkala joogno way iska wanaagsanahay alxamdulilah rabbilcaalamiin qaylna way iska wanaagsanay dawyetiya lagu nool qabo ilaahay yaa ka qabayna roob maxaa lay sawir qabta aniga waxaan ku gooyaan lahaa bilaalin allaha la baryo hayadaha iyo warkoodana ha laga hado wasalaamu calaykum asalaamu calaykum raadiyo werga waan idin salaamay magacayga waxa weeyaan nuur dala nuur wuxuu joogaa meel awrmaba isku dhow iyo gobolka sool halkaas waxaanu ka cabanaynaa biyo la-aan orboweys waxay leedahay riig bay leedahay riiguna waa riig marba loo casha marku joogo jaba hadeer waa jaban yahay waxaanu biyuhu waa xooluhu waa ma soo gaadhaan booyada u dhaahin jiray awel hadeer xoolihii booyadihiina riigi waa jaba matoorkii biyo qof saari maayo waa jaban yahay xoolihii oo dhowr iyo hadeer xooluhu waxay qaankan oomay oo si habeecad yarba waa kasoo tuusa maantina xoolaha soo gaadhaa leh habeecaddaa ka cabta waxaan ka xusanaa wasaaradda wasaaradda biyaha ee dul somaliland waxaan ka xusanaa wasaaradda somaliland ee biyaha mixeelka noo sameeyo oo noo hagaajiyo oo noo hay-adaha ka shaqeeyo biyahaga waxaan mixeelka naloo sameeyo waana mahadsantiin raadiyo ordo waana salaamaya
kuwaasi waxay ahaayeen dhegeystayaasheenna oo kala jooga meelo kala duwan oo soomaaliya ah oo inala soo wadaagay xaalado ka jira deegaanadooda waxa ayna codkooda noogu reebeen lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban dhegeysta adigana sidaas oo kale waad yeeli kartaa
ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
hagaag dhegaysta haddii aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto xaalad ka jirta deegaankaaga ama aad codkaaga noo reebto waxaaad nagala soo xiriiri kartaa lambarka fariimaha gaaban ee laba kun laba iyo toban oo si bilaash ahna looga soo wici karo markan waxaad ku soo dhowaataa sheekada amal qaybteeda sagaalaad sheekadan oo ka hadlaysa badqabka caruurta waxaa soo diyaariyey raadiyo ergo
ku soo dhowow dhegaystee sheeko cusub oo taxano ah oo magaceedu yahay amal waxay sheekadu ka hadlaysaa badqabka carruurta fayodhowrka waxbarashada iyo kobcinta garaadka dhallaanka waxaa soo saaray raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo ee xaruntiisu tahay magaalada nairobi waxaad sheekadan cusub dhegaysan kartaa jimco walba iyo isniinta oo ay ku celis tahay haddaba ku soo dhowow qaybta sagaalaad ee sheekada amal
waxaa dugsiga timid islaan aad u qaylinaysa oo ka dacwoonaysa ciyaal ay sheegtay in ay fasalka ku dhex jiraan oo cambe ka soo xaday waxay ku qaylinaysaa oo ay dalbanaysaa in laga siiyo cambaheeda amaba in bannaanka lagu soo saaro si ay iyadu uga qaadato macallimad batuulo ayaa ka codsanaysa in haweenaydu ay marka hore isdejiso si degganna wax ugu sheegto haa waa la arki doonaa ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe ha layga siiyo cambahayga ama dibadda ha laygu soo saaro aniga ayaa aqaanaa sidaan uga qaadanayee waxaan tusayaa inaan ka matajiyo cambahayga eeda bal u kaadi u kaadi aan ku maqalnee maxaa kaa maqan ciyaal halkan ku jira ayaa iga soo xaday cambe bal u kaadi ma waxaad leedahay halkan bay ku jiraan haa waan hubaa halkan ayay ku jiraan goormee kaa soo xadeen saaka markii dugsiga la soo gelayay bay ka soo xadeen miiskayga waxay iska dhigeen kuwa wax iga iibsanayay
ala aamuso ala aamuso may maqlaysaan war aamusa may maqlaysaan maalin yaa islaantan ka soo xaday camba maya macallo waa beenteed waa beenteed macalin eedo adiga ma garanaysaa kuway yihiin haa wejigooda waa aqoonsanayaa haddii aan fasalka soo galo waayahay soo gal ee ii sheeg kuway yihiin arday walba oo ka mid ah carruurta hoos buu u foorarsanayaa si aysan islaantu u dhihin waa qofkan laakiin waxaa markiiba hadlay daahir iyo jaabiri iyagoo ku qaylinaya aniga maahi aniga waxba ma xadin si ay isu bariyeelaan macalimad iyaga ayaaba is sheegay waa kuwa dhahaya aniga ma ihi aniga ma ihi macalin aniga ayaa arkay saaka ayagoo ku cunayaan cambar dugsiga gadaashiisa alla waa beenteed waa beenteed macalin aamusa amal been ma sheegaysee wixii jira bay sheegtaa macalin gacmahooda uri waad arkaysaaye waryaa been ha sheegin hana inkirin ee runta iska sheeg maxaa runtooda lagu falayaa aniga ayaaba arkay oo miiskayga igu yimaadeen war maxaad samayseen waadna ceebayseen macalin aniga ma rabin ee daahir baa igu qalqaaliyey maya macalin asagaa soo qaata oo ku qarsada shaarka hoostiisa beentiisa waaya macalin ani waa la cuna oo keliya macalin asagaa igu yidhi boorsada geli markuu ka xaday miiska korkiisa eedda raalli ahow arrintaas waxaan u gudbinaa waalidiintood lacagtana waa laga qaadi doonaa waan gartay laakiin yaan lacagta ugu imanaya dhib ma lahan anigaad igu imaanaysaa adiga ayaan kaa warsugayaa macalimad haa aniga iga warsug haddana mar labaad iska raalli noqo mahadsanid macalimad adiga ayaan kaa warsugayaa haddii alla idmo
macalimad batuulo waxa ay maanta cashirka ku beddeli doontaa sida ay u xun tahay xatooyada iyo beenta foolxumida ay ku leedahay bulshada dhexdeeda dhaqanka iyo guud ahaan diinta islaamka waa maxay xatooyo ardayay waxaan rabaa marka hore inaan wax yar ka sheego waa maxay xatooyo waayahay macalin xatooyadu waa qaadasho hanti qof kale iyadoon la haysan ogolaasho ma fahanteen haa macalin waxaa kaloo la mid ah inaad qof ka mamnuucdid oo aad u diidid wuxuu isaga leeyahay taasi wax fiican miyaa maya macalin wax fiican ma aha waa dembi inaad qof ka xadid hantidiisa sidaas ula socda waayahay macalin waxaa kaloo la mid ah inaad boogtid xoolo aadan lahayn dhacdid ama aaqiyaantid taasna ha la iska ilaaliyo waayahay macalin hadda wax fiican miyaa waxay sameeyeen daahir iyo jaabiri maya macalin intaasi waxaa ka sii daran inay inkireen inay falkaas sameeyeen daahir waxaa samaysay sax miya maya macalin haddaba la soco arrintaasoo kale ha samaynin berina waalidkaaga keen iyo lacagta aad ku cuntay cambaha aad xadhay macalin markii hore waxay iska dhigeen inay ka gadanayaan haye maxay dabadeed sameeyeen markii dambena waan arkay aniga iyagoo jaabka iyo boorsada ku qabsanayaan maxaad u odhan weyday waa idin aragnaa ee ka jooga macalin aniga uma malaynayo inay xaalayaan in lacagta la gambinayaan haa maxaan waysan inaa wax ka gadanayaan aniga keligeyga ma ahayn waxa ay ugula jiro jaabi labadiina keena waalidiintiina
markii dugsigii laga soo baxay daahir wuxuu soo ag marayaa beer qurux badan oo ay ka baxayaan midho kala gedisan daahir wixii maanta laga hadlayey ee xatooyada ah meel buu iska dhigay wuxuuna hoos ula hadlay saaxiibkii jaabiri jaabiryow jaabiryow soo bax iraacan beertaan galne maya saaxiibo kuma raaci karin oo maxaa ii diidaysaa soo saaxiibkayga ma tihid maxaa saaxiibo waa maqlayse waxay macalnimadii lahayd hadda macalnimaddu ma iyada ku arkaysa maya laakiin ilaahay baan arkaya waa og tahay haddaa dembi naloo haystaa ee saaxiibo naga jooji arrintan sidaas miyaa saaxiibo ku nahnay adiga wixii maanta naloo sheegaya halkee kaa marin haddaba waan kuu sheegaya hadhow waxaan ka soo helo ha i weydiin mana ku siinayo la soco laakiin adigana ogo inaan ku haynayno buugaagta qofka artid u dib liibaanow abowga ma ii qabanaysaa buugaagta liibaan liibaan ee abaay ma i maqlaysaa haa ha u hayn bugaagta wiil doonaya inuu soo xado beer islaameed haye jaabiri oo saaxiibkiisa u diiday ee adi ha u qaban maya maya muu haynay waad og tahay wixii ay macallimaddu lahayd labada qof ee dembiga isku kaalmaysa way ka wada siman yihiin dembiga haa abaay waa maqlin waxaan u sheegayaa biri hadduu ilaah idmo macallin batuulo u sheeg haddaa rabtid buugaagteeda anigaa heesanayo daahiroo saaxiibo waxaan ku odhan lahaa arrintan iska jooji adiga maxaa iga rabtaa waa ii diiday inaan buugaagta ii haysid waxaad tahay saaxiibkayga oon kula talinayaa beertan niman xoogga waaweyn baa iska leh haddiga ha iga celin fulay baa tahay saaxiibow maad ka joogtid arrinkaas war hooy maad ka joogtid daahir buugaagtiisii buu xirxirtay wuxuuna sii aaday beerta gadaasheeda isagoo daydayanaya meel uu ka xaluusho oo aan geedo iyo qodxo badan lahayn
niyow beerta waa la soo galay ee aan raadinna ciddii soo gashay kobtun gorday ma u subaha qobanay maxaad ku garanaysaa kobtun marbadna beertaha galay riiw ha qobanay kollay ma dheera sidaan u malaynayo ee meelahan ayuu ka dhow yahay geeg hooban arur tuugin fuujiya dhammeh haa waa inaan soo qabannaa waa bambaraday kuwaranba intii gee ligili hool islaan qaado daahir wuu walwalayaa wuu baqayaa wadnaha ayaana afka imaanaya meel buu isku yara qarinayaa markay dhaafaan buu meeshii uu ka soo galay ka dusayaa oo ka xaluulanayaa isaga oo cagaha wax ka dayaya mirihii uu maanta dhibkaas u soo maray ee uu xadayeyna way ka daadanayaan
alla maantay bix alla ilaahayo maantay bix alla hooyoy maxaa i geliye alla maanta haddaa ka baxsado mar dambe uma noqon maayo
waxaad maqashay qaybtii sagaalaad ee sheekada tixanaha ah ee amal qaybta tobnaad ee sheekada waxaad maqli doontaan jimcaha dambe haddii rabbi idmo haddaba aragtidaada la xidhiirta sheekadan cusub waxaad inoogu soo duubi kartaan taleefanka bilaashka ah ee ergo oo ah laba eber hal labo mahadsanid
laqdiyo erayga waxan ilmihi lagu ababiyaa dibaa loo aayiye ogaado wada ogaada dhallaanko wada ogaada waxaydanu dhallaanko wada ogaada waxaydanu been ogaada
haddii aad joogto gaalkacyo waxa aad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m ta ee raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
habeenkiyo dharaartii xareer maray tuurigii ka xaajiray habeenkiioo dharaarkii cadubadii horjoogii naftu tay la xariisay hoobaan bislaatay hibaan baxay la moqodiyey waxaan wayno kama hadhi karaayeen iga hiili cashaqo agariibay wax ila qabo hooy hooy hardaa ada ila qabo hooy hooy agariibay wax ila qabo naftu tayla haysay hoobaan bislaatay hilwaan baxay la moqdiyey waanku waxaan wayno kama hadhi karaayeen iga hiili cashaqo agariibay wax ila qabo hooy hooy hardaa ada ila qabo hooy hooy agaliki wax ila qabo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga dot o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadayni